wallahi waxaan ficlan lahaa inaa weydiiso cidda igu soo adeysay ani maoga wax laga soo eedeeyey intaan maxkamad la saaro maxkamad laga dacwoy maxkamadda iyo xukuntana masuma laguma soo laguma xukumin marka wixii ka horeeya waa iska sheekoyo iska barbagaan waaye marka taas aad aan uga xuma inay ay sheegaan dad ay waxay qabteen ay waayeen iyo dalka la ogyahay waxa uu soo maray iyo waxa uu joogo iyo meesha lasoo maray iyo meesha hadda la joogo marka aad aan uga xuma marka maxaa dhacay adiga ma baaritaanaa socday muddaba sida aan maqalnay muxuu ahaa baaritaanka qayb intee la egaasa adigu ku lahay in aad la shaqayso hay-adihii baaritaanka muday
baaritaankaas waa sax waa jiray waxbaa jiray tuhumayaa jiray meel haddii la joogana oo dadba ogta dadaa xiran marka dadka xirana qaybna waxay ka shaqeynayeen wasaaradda maalinta gaar ahaan cashuura beriga qaybna meelo kale ayay ka shaqeynayeen marka waxaa saxa qofka meesha madax ka ah haddii ay qof shaqaalaha tuhum ogolo in wax laga weydiiyo oo la yihahdo si qofkaas ugu shaqo jiray see ahay maxaa ilaa awooda ku olahay ilaa awoodaad adiga waxaas in la weydiyo waa iska caadi marka laakiin tan waa ka duwan tahay waxaan maqlayaa anoo shalay joogo magaalada oo dhaktar weliba mashquul ku ahay dhaktar ku mashquulsanay oo aan dhaktar jiray subaxdii horena xafiiska markaan tegey laba sac ayaan tegey kadibna waxaan u gudbay dhaktar ayaan tegey dhaktarkii anoo ku malaya waxa la yidhaha xafiiska booliska joogo saas waayo kada kada kada kada kada waxaan ka arkaba social media ka arkaba inta aniga aan leela hadliba ama la soo waca
marka maxaa la baaraya waxa la baaraya maxay ahaayeen gule waxa la baarayay waxaa la baarayay aniga waxa xafiiska latkaan ku dhahay waxaana tegay booliis la sheegay inay wateen waran maxkamadeed mbaxeraale saas ayaa la sheegay marka hadda waxay baarayeen maba la gaarin mogtaha baaritaanka baaritaan waxaa la yidhaha marka waxaa sheegtay inay jiraan dad la xiray meeqa qof waaye dadka xiran maxayse ahaayeen dadka xiran waa dad kala duwan oo wasaarada kala duwan iyo hay-ada kala duwan ka kooban ay ahayn taroda kolka maayo laakiin dad kala duwan ayaa xiran oo la xiray oo dhamaan la xiray oo tuun tuun tuun lagu eedeeyey oo tuun ahaan loo xiray una jirto weli maxkamad waxay xirayen muddo ka badan lixdan maalmood qaarkood welina maxkamad lama soo saarin maxkamad la geeyo oo dhahayso dimkaas dimkaas iyo galna weli lama hayo iyo hadda hayso xeraaleeye oo eedeyna dhahay dimkaas iyo galen wax kastaba waa iska arrin oo iska low profile ay dabcan iska eeday laakiin waxaa anuusa la socdaa inay maalmaha lasoo dhaafay dhowr isbuuc ka hor ay degmada xamarjajabi degmada xamariin ee shaqaalo joogay shaqaalo jooga ay u sameeyeen ay qabteen xireen kadibna ay sii dhiirigeliyeen qayb especially qaybta guud qaybta guud iyo iyo dabca xalaalinta dab xafiiskana way xirteen furan way qaateen kadib markii wadahadal dheer kadib qaybta guud qaybta guud qaybta guud maxay tahay booliiska gobolka barender waaye oo arrimahanba shuqul ku lahayn waxaa iskale arrimaha cda iskale iyo iyo iyo hogaanka ilanta cashuuraha turmudaraya ayaa iskale marka dabcan waxaan arkaynaa arima arrimo waxaan arkaynaa iska iska iska si kalinta oo aan qaab kale u socdo oo dadku ay xantu ay leedahay waa arrimo iska qabiilaysan arrimo oo ay ku jirto qaab aan aan dad tiim ahoo ayagoo rabaan inay dad ay dhibaato gaarsiiyeenna waa warkaas waa soo gaari lakin hadda anugu fakti maayo marka waxaan rabaa inaan kuu sheego arrinta xeeralinta ayaa waxay samaysay degmada xamarjab na maamulay ka xirtay iyo kasanji degmada warta nabadda waxay kusoo xirtay kasanji waxay soo keentay saldhiga saldhiga xamarjab kadibna waxay geysay idi furihii xafiiska way qaateen way la wareegeen markay furihi qaateen kadib intaan googa ayaan raba inaan ku sheego markay furihi ay qaateen saddex isbuuc kadib ayayna waxay dhaheen anigu aan dhahnay hadda xafiiska waa xiran yahay shaqa dowlayaan lagu hayay lacag dowla ayaa lasoo xiranaya waxaa leen kana xafiiska hadii u furteen inaga ogolaadeen xeeradaha qaranka waa iga ogolaaday tiim aan isku darnay tiimkayga iyo tiim oo xelaalinta ka socday xafiiska la furay documentigii general receiptka lagu shaqeynaya iyo documentigii faylashii galkii laba degma soo kala qaaday ayaa la waayey xeeraalihii wuxuu yidhi aniga laba laba jeeraan qaaday ayaan qaaday saddex jeer laba jeeraan meeshaan furay oo aan maxkamadda u qaaday waana soo cershay waxaa dhanay waxaa lagu dhahaya furaha adinka unba haysateen idinkaana meesha maamulateen wixii dhuman idinka idinku maqan yihiin kadib xeeladaha qaranka soo waxin dhibkaasaa jiro waxaan dhahay hadde adiguna warqad qor oo arrintaas baar aniguna wasiirka maaliyadda iyo cidda ay qusayso ayaan u dirayaa warqad qorayaa warqadaan qoray oon leeyahay ku socoto wasiirka maaliyadda iyo dhammaan ogeysiin wasiiradda iyo agaasimaasha guud hanti dhowrka qaranka xisaabiyaha guud iyo xeelaalinta qaranka in documentiga ay xeelaalinta qaranka qaaday kana qaaday shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee gacanta loo waayay oo maqan yahay numberkaas to numberkaas marka waxaa laga yaabaa nimanka aanay naftooda iska caraysayihin oo ay leeyihiin maxaa maxuu warqad u qoray oo mataqaana arrintaas uga aamusi waay marka ma taasay ka socotaa ma arrimo kalaa laakiin wax hadda personal oo aniga lay sheegay oo lagu haysta ma ma soo gaarin waxyaabaha aan ma xogaha aan helna waxay sheegayaan in ogolaanshiyaha shaqada oo aada bixisaan aada lacago badan lagu lunsado oo halkaas ay tahay meesha ay ka maqan tahay lacagta ugu badan lagu lunsaday maxaa ka jira taas
daacadda markaa samaysay oo sida xale horta aniga lacagna ma qabto oo qasaji mihi lacagna ma qaado bangi mihi lacagaha oo anigu waxaan infosan darnaa akoonada ban- loogu talagalo wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiya gudiga banka dhex dowladda ugu talagashay in lagu shubo ay ku shubtaan kamana bixin karno mana mana mana kamana bixin karno mana tasarufi karno marka muwaadinku asiga lacagtiisa ku shubto qasada asiga ayaan asiga ayaa ayaan en- en dowladdan ayaa maamulato marka anigu maba qaban lacag gaaraan anigu lacag kama shaqeeyo anigu la- shaqada koraan madax ka haya lacag kama shaqeeyo sideedu lacag anu ma qabto En- kaashir mihi waxaa maqalnay inaad Kasoo magaalada wada ka qorma bax inaad magaalada ka baxday oo aada ciidan iyo tignika wadataan maqalnay ma magaalada muqdishoa joogtaa mise waa dhab xogaha sheegaya inaad magaalada isaga baxday horta ciidan inaan wato oo ciidan ulba way wateen staffaan watay ciidankan waa jiray marka anigu waxaan bilaabay labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaan bilaabay aan bilaabay la dagaalanka argagixisada anigu hadda magaaladan joogaa laakiin waxaan go'aansaday aniga maadaama aan eh, staff la soo ciidan la socdo haddii booliiska uu joogo xafiiska uu tegeen haddaan isugu tagno waa inaan isxabadayno iskuna dhex badayno bulshada dhexdeeda meeshan ay khasaar ay ka dhacdo ka badan waxay raadinayeen saas darteed anigu waa- waa waa xafiiska ma aanan tegin waa iska dhaafay Eh, laakiin waa joogaa magaalada joogaa mana ihin nin ka baxa magaalada og- inuu magaalada ka baxa ude- ude- u samaysan maihi hadda laakiin de- en, la daga- la dagaalanka argagixisada ayaan qayb ka ahay madaxweyne ogyahay waxaan ka rabaa inaan kuu sheego mas- ma- marka madaxweynaha qaranka waa labada je- laba jeer ayuu laba teer ayuu madaxweyne yahay En, labadii jeer uu joogana labadii jeer intuu joogana wuxuu siinaya bilado howlkarnimo iyo ba- iyo bilado shaqo wanaag Hada- maxaa yeelay madaxweyne laba jeer asaa isii marka adiga dowladii farmaajana wasiir wasiir dowladii maxamed cabdulla farmaajo wasiiradana wasiirkeedii maaliyadana iyo taliyada booliiskana shahaada intaas laga siiyeen oo howlkarnimo marka waa- adiga hadda diyaar ma u tahay inaad cadaaladda wajahdo oo eedaha lagugu haysto aad tagto sharciga hortiisa oo aad ka garbaxdo xeer ilaalinta cadaaladda dabcan hadday noqoto cadaaladii la yaqiinay oo oo- oo rasmiga ahayd oo wanaagsaneyd oo lagu- laisku hadlay karay haddii tahay laakiin cadaalad oo oo aan a- iyadoon la- invita- invitation laii keenin oo aan laiga wacin maxkamadda laiga wacin oonan diidin oonan ogeyn cid ay laila soo xiriirin oon la imaan in waaran laisoo jaro taas cadaalad ma noqon kartaa falastiin adanka wadiya isu wadiyin maxaa xal hadda maxaa hadda adiga xalku ah maxaa samaynaysaa ma halkayga waa waa waa waa iska cad yahay waa waadax En, anigu muwaadina ahay dembila mi dembina ma aanan gelin dembina cidda igu haysato oo dhehaysa dembigaas dembigaas gaashay En, si si oo official ah oo soo mataqaana ha- aan isugu nimaado maxkamadaha